barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysaa waa jimce sideedda bisha disembar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah
gabadhu ayadoo xoolo la joogta baa raadkeeda lasoo raaci jiray intii xoolaha markii meesha kusoo hagaajiso arigu intuu u daaqayo geed bay ku dhuuman jirtay sidana nin u arag ninkaasna asagoo gabdha doon ah buu raadkaa gabadha soo dabageli jiray soo raaci jiray markaasuu raadkaas ku keeni jiray markaasuu usoo sharqami jiray orya xoolaha la joogay wuu dareemay in agagar ka dhowdahay markaasay istaagi jirtay geedka ayadoo isku lamaaninaysa
kaasina waa cabdishakuur maxamed jaamac oo curiya maansooyinka iyo weliba masraxiyadaha soomaaliga gaar ahaan kuwa dhaqanka la xidhiidha waxaana uu ka warramayaa doorka dhallinyarada ee ilaalinta iyo kobcinta dhaqanka soomaalida waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka iyaga sooyaalka dhaqanka ee goordhow idinku soo beegan sidoo kale waxaad maqli doontaan kaalimihii heesaha
jidhikaagan xariirta xabwaa looma
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacaddeeda duhurnimo marka horese warkii dunida mas-uuliyiinta aqalka cad ee maraykanka ayaa khamiistii shalayta sheegay in go-aankii madaxweynuhu uu safaaradda maraykanka ugu wareejinayo magaalada qudus aanay ka dhignayn in maraykanku uu ka baxay wadahadaladii nabadda ee bariga dhexe ilaa hadda ma jiro dal kale oo ku raacay tallaabadaasi uu qaaday maraykanku ee uu qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda waddanka israa'iil danjiraha ruushka ee israa'iil ayaa sheegay in ruushku aanu safaaraddiisa u rari doonin ilaa inta ay falastiin iyo israa'iiliyiintu xal u helayaan dhammaan khilaafyada dhex yaalla wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka ayaa iyaduna ku dhawaaqday go-aan lama filaan ku noqday israa'iil iyago oo sheegay in bariga qudus ay u aqoonsan tahay caasimadda mustaqbalka ee dowladda la dhisi doono dalka falastiin waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa soo saartay digniin guud oo ay safaaradaha iyo qunsuliyadaha maraykanka ee dunida oo dhan ay ugu sheegtay in ay ku jiraan xaalad feejignaan ah tallaabadan ayaa timid kadib markii uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu arbacada lasoo dhaafay ku dhawaaqay in maraykanka uu qudus u aqoonsaday caasimadda israa'iil bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in xarumaha diblomaasiyadeed ee maraykanku ku leeyahay dibadda ay ku sii jiri doonaan xaalad feejignaan ah warka ayaa lagu sheegay in safaaradaha qaar ay muddo si kumeel gaar ah u xirnaan doonaan ama u joojin doonaan adeegyadii ay samayn jireen sidoo kale muwaadiniinta maraykanka ah ee jooga dibadda ayay waaxda ugu baaqday in ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ka socda meelaha ay joogaan islamarkaana ay mar walba la soo xiriiraan safaaradaha iyo qunsulooyinka maraykanka ciidamada badda ee maraykanka ayaa koox khuburo ah oo ku xeel dheer quusitaanka biyaha guntooda u diraya si ay u soo raadiyaan diyaarad noofembar dhexdeedii ku dhacday galbeedka badweynta baasifiga warbixin amuurahaasi lagaga hadlayo oo ay soo saareen ciidamada baddu ayaa lagu sheegay in kooxda khuburada ah badmaaxiyiinta ahi ay ka ambabaxayaan magaalada washington kadibna ay maraakiibta quuste ka raaci doonaan dalka jabaan diyaaradda burburtay ayay lahaayeen ciidamada maraykanka waxaana la sheegay in ilaa hadda saddex askari la la-ayay raq iyo ruux meelay jaaniyo cidhibdhigeen markii uu diyaaraddaasi shilku ku dhacay ayaa la sheegay in laga badbaadiyey sideed qof oo kale oo diyaaraddaasi saarnaa
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa khamiistii sheegay in maraykanka uusan ka qaadi doonin cunaqabataynta saaran ruushka ilaa ay mooska la baxayso ciidamada ka jooga bariga ukrain iyo crimea kulan uu magaalada vienna shalay kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda qaar ka mid ah dalalka yurub ayuu tillerson ka sheegay in ruushka uu tababaro iyo hub siiyo ciidamada fallaagada ee dagaalka kula jiray ukraine wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof oo isna ka qayb galay kulankii vienna ayaa sheegay in mas-uuliyadda oo dhan ay qaadayso dowladda ruushka inta ay taagan yihiin qalalaasaha ka taagan bariga dalka ukraine
duhur wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan oo barkhadeed ayaannu idin leenahay meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan halkani waa washington waxaad ku guda jirtaan idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa tahay dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee v o a waxaa soo diyaariyey oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey waryaheena khadar maxamuud xareed
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka waxaa marti igu ah cabdishubri maxamed jaamac oo ah majaajileyste abwaan dhallinyaro ah oo sameeya filimada ruwaayadaha iyo sheekooyin kale oo ku saabsan arrimaha dhaqanka iyo sugaanta soomaalida toddobaadkana waxaynu barnaamijka ku falanqeyn doonaa doorka ay dhallinyarada soomaalida kuleeyihiin ama kaalin intee la eg ayay dhallinyarada soomaalida kuleeyihiin kobcinta iyo ka qayb qaadashada ee dhaqanka soomaaliyeed ee soo jireenka ah marka hore cabdishukri kusoo dhawow barnaamijka sooyaalka dhaqanka waa mahadsan tahay khadar waana dhowahay walaalo marka hore cabdishukri maadaama nin dhallinyaro ah oo aada u daayar aad tahay haddana shaqooyin badan arrimaha bulshada ka shaqeeya ka shaqeynaya oo dhaqankii iyo fankii iyo ruwaayadihii iyo mujaajaladii ku howlan macnaha dhaqan maxaad ku qeexleh macnaha dhaqan niyo horta waa ballaaran yahay dhaqanku dadku waxay u haystaan maryo lasoo gato maryo lasoo gato oo lasoo xidho timo lala baxo timaha buul laga dhigto socodka oo nooc kale loo socdo macawista oo la qaato gabdhahoo dee marindigii dharkii hore la oran jiray garayskii garaarkii la xidho waxaasay dadku ku sheegaan laakiin dhaqanku wuu ka mugwenya intaas waa inaad sharaftaada waa horta waa hiddo laga soo gaaray awowayaal iyo dadkii hore laga soo gaaray oo la ilaaliyo wey marka waxaan ku qeexi lahaa anigu sharaf ummadi leedahay inuu yahay baa ku qeexina waayahay intee ayuu la egyahay doorka ay dhallinyarada maanta jirta ay ku leeyihiin kobcinta iyo dhaqankii in la adkeeyo oo aan laga tegin
niyo horta waa wadan burburay iyo xaalkiisa soomaaliya weeye ummadda hadda aan ka hadlayno aan dhaqankooda ka sheekeynayno wax doora ay ku leeyihiin inay dileen mooye hal xababa kuma lahaanba baan ku leeyahay hal xaba ay ku leeyihiin sababta inoogu lahayn waxa weeye qurbaa lasoo wada galay qurbihii lasoo wada galay waxaa looga dayday kii joogay cayaartooy la daawanayey mid yaroo heesoo la daawanayey oo aan soomaali u dhalan qaabku iska siinayey qaabku dharka xidhanayo dharka usoo xihanayay qaabku timaha u goosanaya ama u jaranayay baa la wada raacay koodiina way ka tageen
dhaqanka soomaalida waa uu fara badan yahay ama wuu ballaaran yahay adiguna hadda waxaad ku jirtaa dhinacii fanka iyo suugaantii iyo majaajiladii marka aa isbarbardhig ku samaysid sida maanta ka dhalinyaro ahaan aada dhaqankii ugu jirtaan ee aada bulshada kula hadlaysaan iyo dhaqankii hore ee soomaalidii hore maxaa farqiga udhexeeya aad ka haysataan khadar waa mahadsantah waa su-aal aad cajiib u ah geesgaraac waxliyahan ku jirnay geesgaraac waxa weeye xoolaha markii lagu soo daayo darka ama waastada waxa loo yaqaana ama qabaalkiiba aan dib ugu celiye lagu soo daayo waxaa jira hormo waxliya hormadaas waa koox ka kooban labaatan neef soddon neef si ayna isugu buuranoo biyaha ayna isugu ceejin ama ayna isugu baktiin baa marka waxaa la sameeyaa soddon soddon iyo labaatan labaatan habba intuu uu darkaas la egyahay ay ka cabayaan baa lagu soo daayaa waxaa jira marka hormo soo orod ku soo gasha geesgaraac baa layaha usha ka markaas xoolaha horaya baa wuxuu sameeyaa ul intuu qaato buu geesaha kaga dhuftaa dhegdhegkaysiya dib buu neefkii madaxa lulaya baa dib u laabtaa biyihiina u baahanoo dhedhemiyey marka annagoo geesgaraac baan ku jirnaayo wadan burbure baa intaa kusoo aadnay baa haddana qurba nimid qurbihii markaa nimid haddana waa qurba nacas qurba nacaskaa nimid inta tabartayada waxaan iska raadinaynaa bal inaan kiyo kale ku dayanayna aniga iyo gruubkaygii igara iyo saaxiibada iyo hodan iyo marka badanaa waxaan kala kulmaynaa bulshada laftigeeda qadar waxaan kala kulanaa in lagu leeyahay nin mageeljira ahaan jirtay waaba lagugu caayaya waxa lagu leeyahay mageeljira ahaan jirtay al af soomaali badnida asagu muu rabo af soomaaliga inaan lumiyo qaar maxaa la odhan jiray inaan iriiraahdo bayba raadinayaanba dadkii waaweynaaba xataa ku leeyahay kaale kaale nin geeljira ahaan jirtay suma horta sideeda ayba inaan ku caayaya ha u qaadan buu ku leeyahay marka walaalle anna waxaan leenahay inta tabartayada waa xoogsanaynaa wax aan soo aragnay iyo waxaan awooyaal ka maqalay baan cayrsanaynaa marka soomaalidii hore markaa loo eego oo kale ama sida aad ka maqashay oo kale geeljiraha sumcad intee leeg buu ku dhex lahan jiray niw samcaddii maamaabaa jirtay khadrow ee ay leeyihiin geeri waxay ku habboon tahay nimaada aqoon iyo geeljiray ku habboonta maxaa sidaa loo yiri waxaa sidaa loo yiri geeljiruhu waa nin xoolaha la taga oo fogeeyo geela oo geeya meel daaq uu ka heliyo oo fog waxaa suuraa in laba sano saddex sano aan lays arag marka maba garanaysa ninka geeljiraa xoolaha oo raaco marka waxaa sidaa loo yiri qofkan weyba fogeeyeenba qof aan la arag macnaha si aad u xasuusan oo qalbadu ayna kaaga jaba dadku waxay rabaan raaxa inay isaga noolaadaan aan geeriba loo maqal marka waxaa loo yiri ninkan duurka isaga jira oo kale oo ka maqan ahaan baa loo yiri sidaa aaminsanahay haddaa wax khaldana dee dad iga waaweyn baa ay dhegeysanayaan laga raalaa marka waxaad leedahay soomaalidii hore ee mahmaayadii iyo dhaqankii soo sameynayay xitaa geeljiruhu waxoogaa way fogey way fogeynayeen laftigoodu Ee, laakiin waxaan isleeyahay waa war magaala aan isleeyahay oo reerkii uu ka dhashay dee qof walba qofkiisa waa u xisaabsan yahayo reer miyiina way isku xisaabsan yihiinoo dadkeenni xoolo dhaqatada ahaa way isku xisaabsan yihiin ee warka magaalow naga soo gala Ee, dhanka shukaansiga marka loo eego oo kale ee, soomaalidii hore siday isku shukaansan jireen iyo hadda sida hadda soomaalidan kale ee cusub dhalinyarada gaar ahaan ee, ma ka hadasheen idinka ka fanaaniin ahaan oo ma jiraan een, wacyigelin iyo barnaamijyo arrintaa ku saabsan oo aada samayseen Ee, khadar way jiraan haddaan labadii shukaansi isku soo qaado shukaansiga hore iyo kan maanta jira kan maanta jira horta sidiisu waa waa mid edab daran kii hore laakiin mid akhlaaq ku dhisan buu ahaa gabadhu ayadoo xoolo laga la joogta baa raadkeeda la soo raaci jiray intii xoolaha markay meesha kusoo hagaajiso arigu intuu u daaqayo geed bay ku dhuuman jirtay sidana nin u arag ninkaasna asagoo gabdha doon ah buu raadkaa gabadha soo dabageli jiray soo raaci jiray markaasuu raadkaas ku keeni jiray markaasuu usoo sharqami jiray orya xoolaha la joogay wuu dareemay in agagar ka dhowdahay markaasay istaagi jirtay geedka ayadoo isku lamaaninaysa marada tafteedana afka ku qabsanaysa ilkaha sidaa ugu qabsanaysa markaasuu geedka asna sharaf iyo maamuus qaab leh buu usoo usoo abbaari jiray oo geedka shishiis intuu soo istaago caday ama findhicil goosto buu ohan jiray "Re- xooluhu xaggee ka soo dareereen inaa ayaa tahay magacaa walaalo halkaasu ka soo geli jiray laakiin tan waxaa na soo galay aaladan la yidhaahdo social media baa na soo galay facebook hadday tahay iyo whatsapp hadday tahay iyo fiber hadday tahay iyo twitterkana waxaan malaynaya inay wax ku qortaan halkaasay bay ka soo galaan markaasuu wuxuu ku leeyahay waaw waabu ku jeclahayba ama wadankee joogtaa ama adigu wadankee joogtaa caynkaasa hadday tiraa xataa soomaaliya joogaa waxaa laga yaabaa inay ay wadarka assalaamu calaykum waaya walaalo waa is arki doonaa ku gobogod ama miyaad i garanaysa ay ku soo gasho marka kii horena wuu akhlaaq badnaa annaguna mid baan ka soo galnay oo halkan eh, riwaayado waa ka keennay oo qaybta riwaayadda kooxda iyada tayo waxaan nidhi marka anoo ka dhigaya bal horta inay fahmaan baa sarbeeb waxaan tuurnay la odhan jiray sida dhuxusha wuxuu ahaa eh, maase yar bay ahayd oo iska jacbura sida dhuxusha adigaa madow oo dhalaal badane adigaa timalo dhagaxa ka adagoona dheereene wejigaaga dhabankaaga aad baan u jeclay inaan dharbaaxaaye adigaa iiga dhigan mobilan goorna soo dhicine gabadha noocaas aan u ammaanayo ammaan miyaa wuxuu mase ma ahan way qoslayaan Wax- hataa waxaa kuu muuqanaysa inay dhadhadhabin karin sida dhuxusha adigaa madow oo dhalaal badane adigaa timalo dhagaxa ka adag oona dheereene adigaa iiga dhigan mobilan goorna soo dhicine dhabankaagana aad baan u jeclaa inaan dharbaaxaaye gabadha way iska qoslaysaa laakiin ta kale waxay leedahay raanacaayin xaggee baa timahayga ku aragta inay dhagxan yihiin iyo mobilan goorna soo dhicin dee mobilka hadduuna soo dhici waad yaabaysaa niyo ma ateenada kaa maqan baa odhanaysaa boogta maanta maxaa saaxiibada kuu soo wici waaye in lagu nacayo sisi kalaa baaba dareemaysaa marka walaalle waa- way jirtaa kuwa badanaan ka samayna waayahay ee, marka ee, ee, loo eego sida dhalinyarada maanta jirta ay dhaqanka ee, ee, ee, ola jaan qaadayaan maxaa is leedahay dhalinyarada maanta jirta dhaqanka dhaqankeennii lama jaan qaadayaan dhaqankeennii lama jaan qaadayan waxay la jaan qaadayaan dhaqan aanna lahayn oo reer galbeed bay la jaan qaadayaan markaan runta ka hadlo marka waxaan leeyahay dhalinyaro dib ugu soo laabta dhaqankii wax dhaqan haysta de waa dadku waa adabsan yihiin oo waa asturan yihiin horta ayaamo waxbaa dabayl lagu soo maray khadarow dad waxaa arkaysaa inan jeegada soo xidhay waagii hore dhoorka lala hari jiray waxaa la ohan jiray dhowr roos markuu magaalada soo galo dhowr roos baa la ohan jiray dhowr dheer baa jiri jiray waxaan baalatooliga hadda ay yidhahdaan oo la jaran jiray miyigii baa laga jiri jiray barigi hore markaasaa intii la qaato si ayna ilmaha waxaa la ohan jiray yixdi uga wada guurin baa loogu reeb jiray dhoorka waxaa soo baxay wiilal yareero dhoor leh hadda ninkan weyn ma yixbi waa laga baqatimo inay ka raacaan walama ma garanayo waxaa soo baxay surweelka oo dabada laga ridayo nacastu muuqanayso baa ayagana soo baxay marka waxaan leenahay wax hadda dhaqana ma jiraan laakiin dabayshii hore hadda surweel daba ka dhici xoogaaba soo roonanayaaba mudan marka aad eegto riwaayadaha aad samaysaan ee dhinaca dhaqanka ku saabsan oo kale bulshadu sidee u arkaan inaad dhallinyaro dhaqankii ka qayb qaadanaya oo bulshada wax u sheegaya dhaqankii sidee idiin arkaan bulshada ni horta bulshadu noocyo badan bay isugu jirtaa bulshadu waa farahaas farahaasna ma simna qaar waa na soo dhaweeyaanoo inta caqliga u saaxiibka ah way na soo dhaweeyaan kuwa kalena waxaan kala kulanaa dhibaan kala oo niyo adoo intaa leeg baa riwaayad jilaysaa buu ku leeyahay waa riwaayadan dee waxbaan matelayaa waxaan matelayaa wax xun marba waxaan matelaa anoo khamraysan weligay khamre ma cabin laakiin waxaan tusayaa inay qaabka qofka aan ka soo arkay baan bixinaya actionka aan gudbinaya waxaan rabaa falxumadan inuu iska daayo mid hadda waxaa jirta mid aan soo aan dhignay oo la ohan jiray eed hooye laga galay eed hooye laga galay waa hablaha guurs la guursado baa waxayna jecleen sodaha sodohdu waa gabadha ay waa wiilka hooyadii markaasi gabadha waxay ku leedahay nin hooyada way dhibtay oo maba raba waa in layga saaraa rabaa maalintii dambe markii aniga xaaskayga waxay tiri naga saar hooyada hooyadii waxaan ku yidhi hooyo sidaasaa dhacday hooyo waxay tiri gurigu intuu dumi lahaa anaa tegaya guri meelaha iga kire anigii jeebkaygu iska gaabnaa meelahaas aan iska geeyay gabaray habriir u tahaan u geey ayadii hooyadeedii toddobaad ka bacdi keenta anna waxaan ku yidhi walaale hooyada uma dulqaadan karno gabadha hawadaasay ismarta waa raacayaa hooyaday aa nama isdeji hooyo hooyo kama fiicnay amba hooyaday way sii maqantay dhowr beri way sii maqantay kabacdi waxay ugu tiri way isxanaajisay oo gabar kalaa sheekada ogaatay adeerayaal bay gaartay hawshii way badatay sidaas ayaan labadii reer laysugu keenay aniguna waxaan tusayey inayn hooyo hooyo ka fiicnayn labadii hooyana isku guri ku noolaan karaan gabadhuna ayna nicin wiilka hooyadiis wiilkana qurux badan way aragtay laakiin dhaqanka waxaa na tusaya reer galbeedka na tusaya inaan dhaqanka laga tagaa baa halkaa ka dareemaysa marka arintaas isbarbardhig aad ku samaysaan dhaqankii hore ee soomaalida siday ay u dhaqmi jireen iyo hadda sidaas dhaqankaas oo kaleeto sidee wey isbarbardhig ahaan kuwii hore sidee samayn jireen sodahyada hore sodohooyii hore waxay ahaayeen kuwa wax toosiya hagaajiya gabadha waxay bari jireen qaabka xoolaha loo raaco guriga loo dhisto weelka ama mawga waxa loo oran jiray reermiyiga oo wax lagu cuni jiray warshada nooma soo saari jirin gabdhaha soomaaliyeed baa gacantooda ku soo saari jiray geed mid laga soo saaray ama laga qoray ama laga tolay ayadaa gacanteeda ku samayn jir- jirtay gabadha inantaa ayadaa bari jirtay sidaana hooya dhiisha loo tortaa sidaana haanta loo tashaa sidaana xa- xaajigaaga wax loogu dhigtaa odagaaga oodkaca noocaasa hilbaha noocaasoo laga jaraa neefka markii la qalo qaybtaasaa loo dhigtaa macnaha si loogu dhaqaaleeyo alla kana wuu aroorinayaa wuu dhaaminayaa wuu rarayaa wuu safrayaa waxaasoo dhan waxaa loo baahanya marka in qofkaasi sabarkiisu ama calooshiisu ay buuxdo laakiin haddii qofkii reerka ugu weynaa uu bukoodo intii kalena ay yihiin dee yiciis dee waa ooda u rog weeye reerkaas marka walaale eh, dhaqankii hore maamooyinku waxay ka qaadan jireen laf dhabar bay ka qaadan jireen laakiin maaminta maamadii facebook haddii ku jirto gabadha xagga facebook kaga jirto sawirkay soo dhigi lahaayeen jibcaha sawirka jibcaha way naga raali lahada kii hore adaahay dee muxuu soo saaraya sawir bay soo saaraysaa ma soo saaraysaa dad okay.
waayahay maxaa la dhihi karaa een, bulshada soomaalida gaar ahaan dee s- ee nairobi oo kale dad badanaa ku nool oo soomaaliyeed een, dhaqanka soomaalida in lasii kobciyo oo dugsiyo dhaqanka lagu baranayo la sameeyo maxaa hortaagan nin waxaa hortaagan horta dadkii o dhan waxay noqdeen halkan dheer oo hunguriga la yidhaahdo bay noqdeen hungurigii waagii hore wuu xirnaa waagii hore barisamaadkii hungurigu wuu xirnaa wuu yaraa oo qofku wuxuu cuni jiray wax yar oo haddii ridaas caano yar oga dhiiqaan cadayskaa la helo ratiguna uu rarka u qaado intaasay ku iimaan qabeen laakiin haatan dhuuntii waa faaxday annagaa labadeennaas waa mari karnaa dhuunta dadka hadda qof walba wuxuu raadinayaa maxaan cunaa maxaan cunaa buu raadinayaa marka waxaa laga tegey marka dhaqankii baa laga tegey qofku wuxuu ku leeyahy maxaa iga soo gelaya wuxuu ku leeyahy waxaan baranayaa english faransiis wax wax aan ku cunayaan baranaya xataa luqadii soomaaliga in laga cararayo bay u dhowda haddii afkii laga tagana dee yaa wax dhigaya horta luqadii waxay noqotay luqada aan bariis lahayn dhaqankaa wuxuu noqday dhaqan aan bariis lahayn waxaa la wada raadinayaa wax kalaa la wada raadinayaa marka dadka waxaa ka hortaagan dhaqankeennii baan lacagtii lagu rabay lagu helin laakiin lacag kasta ma goyso saasaan ka leeyahay arintaasi marka dhibaato intee la eg bay u keeni kartaa dhaqankii soomaalida inuu sii jiro niyo waxaan oran karnaa horta ummad walba waxay ku dhisan tahay dhaqanka iyo diintu way wada socdaan dhaqankaagu hadduu fiican yahay akhlaaqdaada baa fiican diintaadaduna waxay ku faraysaa akhlaaqda inaa wanaajisid waa iyaduna akhlaaqday ka dhisan tahay dhaqanka iyo diintu annaga waa isku kaaya leedahayba marka waxaa lumaya jiilasha hoose ama yaryarka hoose ama aarankii dadka baa lumaya caruurtii baa lumaysa sababtay tahay hooyadii haddayna ilmihii soo saareen ilmihii ma ku garanayo ninbaa maalin dhaxaas wuxuu igu yidhi wiilkayga waxaan ku yidhi aabbayaa tahay wuxuu igu yidhi kukuuyan ah markaa yah siyo aabba kukuuyan ah reerka uu la digaya aha reeraha ka xigaa waxay yihiin kukuuyo aabbihii subaxiibu ka baxaa kukuyana marka waa qabiil waa qabiil ka tirsan wadankan oo waa qoomiyadaha wadanka kenya wax ka dega bay ka mid yihiin ilmihii marka wuxuu ismaqlay wuxuu mamaqlay kuwa yar yaroo kukuyo kukuyo ku haya markaas waa ilmihii markii aabihiis wareystay aab maxaa tahay aab kukuyo ku yidhi hayaade waad ujeeda heerku meel mar marka dhalinyarada maanta jirta ee iyo fankii iyo heesihii sidee haddaad eh, warbixin yar ka bixiso sidee isku yihiin kuwii hore heesihii hore niyo horta heestu heestu waxay nooga timid xagga iyo hees howlaadka oo xoolihii markii la shubi jiray la raaci jiray bay nooga timid heesna waxay nooga yimaadeen dhinacan reer galbeedka nooga yimaadeen weliba heesaha waxaan filayaa dhinacan suudaanta iyo markaan isku eegay baan xoogaa isku dhownaho markii cuudka ama kabanka waxa loo yaqaano isku sidaa u garaacna aan eegay xaggaasay nooga yimaadeen laakiin caruurtan laftigoodu dee waxay la-yihiin wax toostoosiyo kala reeba bay la-yihiin qaar fiicanna way ku jiraan qaar wax bi-iyena way ku jiraan baan leenahay okay.
marka gabagabadii maxaa kusoo gabagabaynaysaa maxay tahay fariinta aada dirayso ee dhinaca dhaqankii ku saabsan horta mar kale waa waa mahadsantahay khadar maxamuud xareed iyo laanta af soomaaliga v o da way mahadsan yihiin waxaan kusoo gabagabaynayaa dhaqanka haddii laga tago dhaqan kalaad qaadanaysaa marka dhaqankeennii bal aan dib ugu soo laaban aan isfeer dhigno kan aan maanta ku jirno iyo iyo keennii saxda ahaa marka waxaan leeyahay soomaaliya dib usoo jalaaca dhaqankeennii iyo waddankii laftigiisiiba aad baa umahadsantaha cabdishukuri waa mahadsantahay walaale saaxiibkay siciidna oo ah salaamaya halkan dhinaca iga fadhiya waan salaamaya aad baan aadna kuu salaamaya walaale aad baa umahadsantahay guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaa idiin soo diyaariyey halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah khadar maxamuud xareed tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatana waa ciyaarihii waxa u diyaara nuur xasan nuur bukhaari oo garabkayga fadhiya
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaa xalay lasoo gebagabeeyey wareegga laba-iyo soddonka ee koobka kooxaha ama koobka yuruba league oo ah tartanka labaad ee qaaradda yurub kooxda milan ayaa guuldarro kale la kulantay waana tii ugu horreysay oo tan iyo markii ay bilowday xil ciyaareedkan tartankan yuruba league soo gaartay kooxda kubadda cagta ee reeka ayaa laba gool iyo eber ku garaacday hase yeeshee guuldarradaasi waxba kama aysan tirin oo waxa ay ku soo baxday kaalinta koowaad ee gruubka ay ku jirto booska labaadna waxay xiratay kooxda a e k athens ee dalka griega oo barbardhac eber iyo eber a la gashay kooxda austriya vienna ciyaaraha kale atletic bilbow ayaa waxa ay xiratay booska koowaad ee gruubka ay ku jirto markii ay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda zoria lohaneski red star belgradena waxa ay kula biirtay wareega xiga ee tartankan kooxda arsenal oo gruubka eg ay ku soo wada baxeen arsenal lix gool iyo eber ayay waxay kaga badisay kooxda pait borisov halka kooxda red star belgradena ay hal gool iyo eber ku garaacday kooxda colone ee dalkaasi jarmalka gruubka elzenit pittsburg ayaa xiratay kaalinta koowaad ee gruubkaasi l kadib markii ay saddex gool iyo gool ku garaacday kooxda real sociedad oo iyaduna ku dhammaysatay kaalinta labaad kooxda kubadda cagta victoria blazana waxa ay ku soo baxday kaalinta koowaad ee gruubka g markii laba gool iyo eber ay ugu awood roonaatay kooxda stow ee dalkaasi romania ciyaaraha kale haddii aan soo koobna ee koobka yurub league kuwii xalay la ciyaaray gruubka b kooxda kubadda cagta ee junior mores aan idhaahdee dinamo kiev ayaa xiratay kaalinta koowaad markii afar gool iyo gool ku garaacday kooxda bartisian belgrade ciyaaryahanka lagu magacaabay junior mores ayaa u dhaliyey saddex ka mid ah goolasha ay ku badisay dhinaca kalena ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda real madrid iyo xulka bortugiiska christiano ronaldo ayaa loo caleemo saaray xidig ugu wanaagsan dunida kadib markii uu ku guulaystay abaalmarinta loo yaqaano talon de or oo ay bixiso majalada ka faallootay ciyaaraha ee faransiiska xidigan ayaa noqonaya markiisii shanaad xidiga dunida iyo markii labaad oo xidhiidh ah waxaana uu kaga guulaystay ciyaaryahan messi oo u ciyaaray barcelona iyo xulka argentiin kaalinta saddexaad waxaa galay laacibka kooxda paris saint germain iyo xulka brazil neymar ronaldo ayaa ka caawiyey xil ciyaareedka lasoo dhaafay kooxda real madrid inay ku guulaysato markeedii labaad oo xidhiidh ahaa koobka kooxaha horyaalada yurub sidoo kalena waxa uu u qaaday horyaalka sbain ee laliiga markii ugu horreysay tan iyo labada kun laba iyo tobankii waxa uu horey ugu guulaystay sanadihii labada kun iyo sideedii labada kun saddex iyo tobankii afar iyo tobankii iyo labada kun lix iyo tobankii xubinta ciyaarahana dhegaystayaal waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur oo inoo socotinaya ciyaaraha haatanna waa dhinacii heesaha heestan waxaa qaadaya fanaanka cabdi abiib
huralcayntii jannadiyo jawharad la moodiyey jihaddan maraayo jifadan idhaadaba kaama waayo jirjirkayge uralcayntii jannadiyo jawharad la moodiyey jidhaddan maraayo jifadan idhaadaba kaama waayo jirjirkayge batuujantu dumar waxa jira gayaa ugu jecel yahay inaan ku jara deganay ogow ani waa jabkay inaan ku jara deganay ogow ani waa jabkay batuujantu dumar waxa jira gayaa ugu jecelyahe inaan ku jara deganay ogow ani waa jabkay inaan ku jara deganay ogow ani waa jabkay jaliil baa igu ogo haddaan joojin kara mawd jidhikaagan xariirta xabwaa looma jeexee nafta lagama jiiday heestaasi uu ku luqeeyo cabdi abiib ayaan dhegaystayaal kusoo ganaanudeynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayay saare ciidla nuur iyo nuur xasan nuur tan iyo kulan dambena waa v o a oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo Kaagan xariirta, xabwaa looma jeexee. nafta lagama jiide quruxda jeegaan la moodiyo sidii ubaxii jarareed qablihii jalleecaba ku jalbeba gacalada ani jacayl igu beero
Hi, this is Ray McDonald. I've got all